asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadee dhegaystayaal kusoo dhowaada khudbaddii jimcaha waxaana inoo soo jeedinaya sheekh xasan sagaaltan iyo kale ee markaas u xogaya kusoo gaafin doona bilahi tacaala waxaynu tilmaami doonaa salaada waxway markaasi allah subxaana watacaala aqbalayo ee kaa badbaadinaysa naar ee waxa weeye ugu soo noqonaysa inaad ka mid noqoto kuwa liibaanay wax salaatay taana insha allahu tacaala waxwaynu isaga tilmaami doonaa walaalayl qodobka ugu dambeeya aynu isxasuusin doonaa waxa uu yahay waxyaabaha ku diidaya inaad kusocdo waxa weeye salaada la timaado waxyaabaha ku hore markaas si walaalayaal qofku wadi doonaayo walaalayaal salaada qofku waa in muslimkii waa inuu ogaado shayga ugu horeeya markaas waxa weeyaan ilaahay adoomada uu ku waajibiyey shayga waxa weeyaan markuu adoomada wax ku baran yeelayay wixii ku horeeyey la soo dejiyey ee waxa weeye marka lagu baran yeelay salaa yani waxa weeye sakada ka hor iyo waxa weeye marka xajka ka hor iyo waxa weeye marka soonka ka hor inay walaalayaal markaa salaada ay tahay xikmadda walaalayaal ku jirta waxay tahay hadduu qofku salaada ka adkaado yani waxa ka dambeeya lagu ka adkaanaya ama way fududaanaysaa inuu acmaashii kala ilaaliyo laakiin isagoo salaadii ilaalinaynin acmaashii kale markaa inuu ilaaliyaa suurtagal walaalayaal ah walaalayaal walaalayaal waa qofkoo diintiisa ilaashanaya qofka salaada ilaalinaya waxaa rasuulku yihi sal alay wasalam man amaamahaa faqad amaama diin waman tarakahaa faqad hadama diin qofka salaada oga waa qof diintii ogay baa rasuulku yihi sal alay wasalam qofka salaada dayaca waa qof diintii dimiyey buu nabigu yihi sal alay wasalam marka walaalayaal maqaasida shareecadan walaalayaal maqaasida ay shareecadu soo degtay waxyaaba inay salaadayso inay ilaaliso ay u soo degtay walaalayaal waxaa ka mid ah in waxa weeye markaas walaalayaal ay shan arrimood ilaalisa diin yani waxa weeyaan shanta arrimood walaalayaal waxa ugu horeeya diinta waxa way markaas qofka inay u ilaaliso oo diintiisa ilaaliso diintiisa qofka u ilaashan tahayna waxaa la odhan karaa qofka markuu salaada ilaaliyo walaalayaal waxaa nabigu yidhi sal alay wasalam awal maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaa waxaa ugu horeeya addoonka laga xisaabinaya maalinta qiyaama marka lasoo taago isagoo mudha marka lasoo taago isagoo kabaaran marka lasoo taago isagoo adduunyo badan marka lasoo taago elkiisa xataa kii ku dhaweeyey ka cararaya kii ugu dhowaa ee hooyadii ahayd iyo aabiyey nabadiisa iyo cidii u la dhashay ka cararaya waxaa ugu horeeya addoonka marka lasoo taago laga xisaabinaya waxaway markaas walaale waa salaada hadday salaadaasi hagaagto camalka kaloo dhan wuu hagaagaa buu nabigu leeyahay sal alla alay salam hadday salaada xumaato oo salaadaasi ay salaad saxa noqon weydo ama waxa ka dhinaadaan ama ha kama tago waxa weeye waa qof khasaaray oo hoogay baa nabigu yidhi sal alla alay salam walaalayaal salaada walaalayaal markaas ku waafaqsan kii nabiga sal alla alay salam waxay noqonaysaa salaada qofku ku liibaano inta waxa weeye markaas walaalayaal allah subxaana watacaala markuu waafsado ee ciidda inay markaas ku muuqataan hoosta ka marto ee lagu soo saaraadi waanu ka mardaran ha wajaa kullu nafsi macaha saa'ib wa shahiid ee malagii wax kaa mari jiray yacni waxa weeye markaas wixii uu kaa maray oo dhan lagu hor keeno ee lagu yidhaahdo in laga kitaaba kan akhriso lagu yidhaahdo ee markaad akhrido hadda yaabto maa li hada alkitaab laa yuqaadiru sadiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha waa maxay kitaabkan kii yaraa iyo kii weynaa labadayba qoray aad tidhaahdo ayaa waxa way markaas waxyaaba ugu horeeya lagu weydiinayaa tahay salaada adoonkaada walaalayaa salaadiisu ay sax noqoto rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuu ku ammaanay waxaa rabbi subxaana watacaala qad aflaxa almuminuun aladiina hum fi salaatihim khaashicuun addoommada dhammahaan u libaanay libaanta ha in libaani ka dambaynin addoommada la yimid ee waxa way markaas rabbi subxaana watacaala yani waxa weeyaan maamuusay ama u sharfay waa addoommadi waxa weeyaan sifaadka lahaa aladiina hum fi salaatihim khaashicuun salaada marka addoommada markay salaada ku jiraan salaadooda ay qofku ay khushuuc lahayn salaadooda ay dhadhan lahayn qof markuu salaada sidaa u galay adduunyadiisii ka shaqaynaya ma aha qof dukaankii geesidii ka shaqaynaya ma aha qof waxa way markaasi bakhaarkiisii ka shaqaynaya ma aha markuu salaada sidaa u galo allah buu la taagan yahay uu ka ceshanaya allah buu baryayo subxaana watacaala inuu waxa weeye naar ka badbaadiyo allah buu jada weydiisanaya iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin baa baryayo subxaana watacaala ayaa ilaahay ku tiraa subxaana watacaala inuu leeyahy ilaah adigoo keliya ku caabudaya adigoo keliya tamarka waxa weeyaan ku haalmaysanaya rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay waladiinum calaa salawaatihim xaafiduun sifada sheegay wuxuu ka warnay addoomada sifaatka mutaqiinta waxa ka mid a sifaatka dadka jannada gala waxa ka mid a inay salaada ilaaliyaan ulaaika hum lwaarifuun addoommadaas waa addoommada wax dhaxla addoommada jannada dhaxla weeya rabbi subxaana wa tacaala u leeyay aladiina yarituuna lfirdoos hum fiiha khaaliduun halkay dhaxlayaan ma guryaha miyay dhaxlayaan maya ma wax kaloo markaasi waxa weeye gula weeye dhaxlayaan maya jannada firdowsa la yidhahda dhaxlayaan weliba way ku waarayaan baa rabbi subxaana wa tacaala walaalayaal addoonka inuu dayaco salaada iskaga taga ee ay saladiisu xumaado dariiqiisu waa dariise ilaahay oo quraankay noogu sheegay subxaana wa tacaala kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf waliba waxay kasbatay kay iyo meel waxooga markaasi ugu xifdisan yahay wax la ilaawi ma jiraan maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqibun catiid hadalkii kaasoo tama jiray iyo ficilkii aad tama jirtay intaba waxooga markaasi waa la qorayaa rabbi subxaana wa taala wuxuu leeyahy laa subxaana alyamiin addoommada kitaabka midigta laga siiyey ee qaaligaa mooyaan rabbi subxaana wa taala wuxuu leeyahay kuwii markaas waxa weeyaan yaa fii jannaati yatasaa'aluun kuwaa yaa asxaabu yamiintu kuwii kitaabkooda midigta laga siiyey iyagoo jannada ku jira ayay markaas weydiinayaan waxay odhanayaan markaas waxa weeyaan addoommadii kale ayay weydiinayaan ilaahay baa u sakhreeyay subxaana wa tacaala arrinayna inagu suuraysan karayna ma aha rabbi subxaana wa taala wuxuu leeyahay maa salakakum fii sakar waxay odhan doonaan war maxaa arrintu soo mariyey halkan waa meel lagu jabay halkan waa meel ay fircoon iyo waxa weeye markaas waxa weeyaan dadkii madaxa arka iyo waxa weeye markaas sharwadayaal ay mareen maxay soo mariyey naartan maxay soo mariyey dariiqeeday odhanayaan maxay ku jawaabeen walaalayaal qaaluu lam naku min almusalliin dariiqan inaanu soo marno sabab waxa noogu ahay salaada inaan uga jirin marka walaalayaal salaad la-aantooda salaada oo la dayaco ama waqtigeedii ha la dayaco ama waxa weeye gebi ahaanba ha ka tago waxay sabab u tahay salaadoo ilaalin weyda naanta sadare la yidhaahdo inuu qofku waxa weye markaasi u galo walciyaadu billah walaalayaal qaar badan oo dadkeena ka mid ah waxaa laga yaabaa ciyaalkiisa inaan ku dhiirigelinin inay salaada ilaaliyaan oo gabadhiisu ay bilaa salaad tahay oo waxa weeye markaasi adduunyada laakiin inay ururiyaan oo ay markaasi waxa weeye ka shaqaystaan aad buu aad buu markaa waxa weeye u dhiirigelinaya waa uu ku faraxsan yahay waxay ururinayaan waa maxay wuxuu ururiyey muxuu noqonayaa walaalayaal dadka oo meesha ku baaray maxay noqonayaan xaqaw jahannam naarta dhax jahannama la yidhahdo xaamadeedu ururinaya rabbina subxaana wa tacaala inuka inaad uga digto ilaahay baa ku maray subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum war dadka alla eeda rumeeyeyo dadka ilaahay hadalkiisa iyo allah dadka rasuulka ku dhegan ugulow ayaa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala war nafkiina iyo ehelkiinaba naar wediga naarta naarta maxaa lagu shidaa xaabadeedu ay tahay yani waa markaas waxa weeye dab yani dad iyo dhagax ibni aadan oo dada markaas waxa weeye dhagax ay xaabadeedu tahay baa rabbi subxaana wa tacaala marka walaalayaal qofku inuu intuu adduunyadu ka fikirayo maxay cunayaan iyo maxay cabayaan iyo maxay baranayaan talu naar bay ka badbaadayaan inuu isweydiiyo weeya inuu baro qaabkay naar uga badbaadi lahaayeen oo u dahaarada baro hableen yar yaraa walaalay way noognahay way noogsoonnahay barefadadii duyuubay ugu jiraan iyo markaas waxa weeyaan ingiriis iyo xisaab ay fi ugu jiraan waxaa laga yaabaa inaanay garanaynin qaabka xeelka iskaga meli lahaayeen qaabkay u dahaaro qaadan lahaayeen ee qaar badan oo kamidi garanayn baa suuragala ayaa la weydiinaya walaalayaal marka waxaa la weydiinaya qofkii mas-uulka ka ah kii dhalay baa la weydiinaya kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxaa rasuulku lehi sala slam qof kasta waa la weydiinaya waxa uu mas-uulka yahay waa la weydiinaya waxa uu mas-uulka yahay waa la weydiinaya kan yala kuma weydiinayo maxay wax u cuni waaye kan yala kuma weydiinayo maxay wax u xidhan waaye kan yala kuma weydiinayo sidee u noolan waaye yacni walaalayo waxa lagu weydiinaya oo kale waxa markaasi maxaa weydiin weyda inay naarka badbaadaan walaalayaal waa lagu weydiinaya walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waxa uu aayadda ku sheegay intuu ilaahay ka baqo yani waqti xintana ku dadaala waxaan u fadaydin doonaa jannada dariiqeedaan u fadaydin doonaa waama man bakila wasdaka qofka intuu iimaanka iyo acmaasha saalixa ka kaandooma yani bakilnimana la yimaada waxba midnimo aya waxaan u fadaydin doonaa tii arkay naarka naarka dariiqeedii ayaan u fadaydin doonaa waa rabbi ilahay subxaana watacaala marka walaalayaal naaraha walaalayaal wadamadu waxyaabahay kaga badbaadaan waxaa ka mida in ilaahay awaamirtiisa qaataan oo ay markiisa fuliyaan ilaahay wuxuu kuu diiday qalbigaagu hadduu nool yahay waa dareemaysaa hadduu laakiin qalbiga qofku u dhinto ma dareemaya muxuu ah xalan kaga badbaadaya wuxuu keliya ka ku soconaya waxaan xunayba waa lacnaa walaalayaal faa'iidooyinka markaa walaalayaal salaada ku jirtaa walaalayaal waa ilaahay agtiisa u qaadanayso faa'iidada koowaad ee ku jirta walaalayaal waxay tahay maxaa ka taarisan qof ilaahay agtiisii qaatay xaafiduu cala salawaat wasalaat alwustaa وقوموا لله قانتين رب سبحانه وتعالى وعليه الصلاة العالية قال أنا صلاة صلاة العير عليه صلاة عشر بابات قد عمنا بار مفسرة حديث بار قد نايت المامية وقوموا لله قانتين إذن كو إلهي الضياع إذن كو مركز صعود مضيعين يعني وحوى يستاق إلهي سبحانه وتعالى والصلاة وحوى مركز التاقي يعني رب كريا وإذن تاقي محدا ركن كم إذا أركات الصلاة ويا هذا كلمة إذا فردي وضع حوى مركز كنت كريسا هذا كلمة إذا نسيب ما كنت كريسا رب سبحانه وتعالى wuxuu walaalayaa uu ku tilmaamay faa'iidada labaad ee salaada ku jira waxay tahay inay tahay ganacsiga ugu qaalisan waxaa laga yaabaa inaad adigu leedahay oo salaada ma ganacsigaa ku jira ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamu salaat wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaniya adoomadayta ilaahay kitaabkiisa aqriye oo ilaahay kitaabkiisa barteen salaadana ogey bu ilaahay subxana watacaala sadaqadana la yimid waxay markaa husaynay ee ku harsaaqnayna kor iyo hoos u bixiyey yarjuuna tijaaratan mabrur ganacsi aan dhammaanayka rajaynayaan waa ganacsi adduunyada ma aha ganacsigii aakhare markaas rajaynaya ma rabbi subxana watacaala walaalayaal faa'iidada saddexaada ku jira waxay tahay ilaahay dhan dunuubta ku dhaafa salaada salaadooda ilaaliso ood waqtigeeda ilaaliso ood shuruudeeda ilaaliso ood arkaanteeda ilaaliso ood waafajisanii nabiga sal alay salam ee faa'iidada saddexaada keenaysa waxay tahay in ilaahay dunuubta kaaga dhaafay النبي عليه الصلاه والسلام اول اول ارايتم لو ان النهر بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات وعرفوا اذا صح لورطا قف حويا يعني ويومك كل شهر صوره ما لك صوم ميدنيا انت هاي ستاير كفتوميسا وبركوبيسا قلبك كدغني كدغنانيسا قناعه قلبك الى سبحانه وتعالى انت يرى لك سيها ويسكيلا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى رب سبحانه وتعالى إليه صلاة يعني أمر النبي محمد وصلاة ضدك كنا صبر ما كان أمر يصوم يعني إن بدشة هذا يدك فريدة هذا لا نسألك رزقا أنا بويدين بين رزقي نحن نرزقك أنا غير ورزاقينا وحنا بقى بقري صلى الله عليه وسلم هذا هو رواد فرنتا والله أمري وحنا بقى بقري صلى الله عليه وسلم والعاقبة للمتقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومتاع من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأصناعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلطنا يعني الشمس guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mar kale intaan ku kulmi doono waa cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennada shabakadda wararka ee wajaran news oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo